بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال waxa aynu ogsoonnahay in bishii barakada badnayd ramadaan ay ina soo hadhaysay aada iyo aadna inoogu soo dhowdahay qofka cibaadadu dhadhan u samaynayso iimaankiisu uu qawiga yahay aada buu ugu farxayaa waan u jeclaysanayaa bisha soo geliddeeda qofka laga yaabo in iimaankiisu uu daciif yahay ama minsooreedka ah ee hunguriya wixii la mida ka fikirayaa waa laga yaabaa inuu ka diiqadodu idhaahdo war bishii gaajada la isku waajibiyey baa soo socota marka waxaan filayaa inoo rajaynayaa inaynu nahay kuwa bishan ku faraxsan soo gelitaankeeda jaanis weynna way noo tahay inuu ilaahay na waafajiyo intaa kadib kelmadda aynu odhanaynaa waxa ay la xidhiidhaa laba qodob oo kale ah inaynu tilmaanno khasaa'isu haada shahri bishan waxyaabaha ay la goonida tahay ee u gaarka ah ilaa lix iyo toban shay baynu ka sheegi doonnaa insha allahu waxaynu ku xigsiin doonnaa maxaa habboon wakhtiga aynu ku sugannahay bisha ramadaan inaynu qabanno waxaa saddexaadoo aynu kusii xigsiin doonnaa akhtaa'ada ama gafafka dadka qaarkood ay galaan inaynu baraarujinno saddexdaa arrimood baa kelmaddeennan saacadda soconaysa insha allahu tacaala aynu ku soo koobi doonaa waxa aan ka horraysiin lahaa intaa walaalayaal muqadima fi lmawduuc waa kayfa naciishu fii ramadaan mawduuca aynu ka hadlaynaa ama cinwaanka muxaadaradu kayfa naciishu fii ramadaan bisha ramadaan sidaynu u noolaanaynaa ma sidii caadiga ahayd ee bilaha kale talow mise si ka gaara sida aynu u noolaanayno qodobadaasaynu kaga warrami doonnaa insha allahu aynu xusayno marka hore waqafaat fi lmuqadima waxaa macruufa qofka muslimka ahi wuxuu ogsoon yahay meesha uu ka yimid iyo meesha uu joogo iyo meesha uu socdo saddexdaa arrimood aad buu ogsoon yahay wuxuu ogsoon yahay meesha uu ka yimid ee ilaahay uu ka keenay inay ahayd candhuuf yar ciidba aabbihii aabbaheen laga abuuray candhuuf yar baa innagu aynu ka samaysannay qofka cajiibka ah ee layaab kale baa ilaahay uu ka dhigay ee caaqilka ah ee ilaahay wakiilulka kaga ah halkan waxa aynu u joognaa oo aslu sababi alwujuud waalkhalq lilinsaan bani aadamka abuurka ilaahay u abuuray iyo keenidda uu halkan keenay sababteedana ilaahay isagaa ka jawaabo waxa uu yidhi wamaa khalaqtu اljinna waalinsa ila liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun wax umaan abuurin baa ilaahay u jin iyo ins inay caabudaan mooyaane tabaaraka aladii biyadihi اlmulk wahuwa calaa kuli shayin qadiir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا walayna imtixaanaya keenna camal wanaagsan baa la eegaya marka arrintaasi inaynu ilowna maaha waxii aynu u abuurnayn oo cibaado ah tii ugu sii cajabta iyo ajriga badnayd oo ah ramadaan ayaayna soo hadhaysay insha allahu tacaala allah nabad haynagu gaadhsiiye taasi waa qodob qodobka labaad ee u baahan muqadimada inaynu isxusuusino waxa weeye laabudda an natafakar fii cidami fadli illaahi tacaala calayna nicmada aadka iyo aadka u weyn ee ilaahay uuna siiyey haddaynu nahay dadka iimaanka leh islaamka ah ilaahayna cibaadada uu waafajiyey kam wa kam imise ummadood baan aan shahaadadii haynin oo caalamka aynu ku arkaynaa oo marka aad sidaa u eegto aad odhanaysaa caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya waa qof camal falaya oo dadaalaya oo ordaya laakiin tacab uu kala kulmaya xataa waxa khayrha uu samaynayo marka waafajinta ilaahay uu na waafajiyey iimaanka iyo nicmadii u weynayd oo islaamka ah waafajinta ilaahay uuna waafajiyey inaynu ilaahay ugu mahadnaqno oo alxamdu lilaahi aynu aad iyo aad u badinno iyaduna waa mid waajib inagu awey macnaa ajalu nicam calayna nicmat lislaam nicmada ugu weyne aynu haynaa waa nicmat lislaam wey wa nicmat ddiin wa nicmat liimaan ammaano cajiiba oo ilaahay ummadda uu ku aamino aynu xaqiijinno wey arrinta saddexaad aynu xusi lahayn waxa weeye nicmada ilaahay uuna siiyey oo aynu cimrigeennii dheereeyey jaanis inoo siiye inaynu camal fallo jaanis inoo siiye inaynu halkan ka sahay qaadanno mar saddexaad jaanis inoo siiyey wakhtiyada qaaliga ah sida ramadaan oo kale inuuna gaadhsiiyey taasina waa fursad aad u yaabadan fursad in badani ay dadka aanay ka faa'iidaysanin weyn rasuulullaahi muxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu ummaddeenna ku abaabulaya oo uu ku guubaabinaya furaska inaynu ka faa'iidaysanno oo had iyo jeer qofka cimrigiisu sida uu ku dheeraado waxa weeye inuu fursadda ka faa'iidaysto markaasaa rasuulku waxau ihi ikhtanim khamsan qabla khamsin qofka muslimkaa isagoo la talinaya war shan arrimood intaanay kugu iman qof yow shan arrimood ood haysato ka faa'iidayso sixataka xayaataka qabla mawtik war qof yahow inta aada nooshahay geerida ka hor ka faa'iidayso hadhow marka uu qofku dhinto waa la laabayaa kitaabkiisii wax sharah iyo wax khayra midna lagama qorayo wuu dhammaaday tijaabadii uu marayo way dhammaaday haddaba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam maantaad qof yahow nooshahaye jaaniska ka faa'iidee arrinta labaad waxa weeye sixatak ikhtanim aw istafid min sixatika qabla saqamik war intaanad bukoonin qof yahow ee cibaadadu dhadhanka ay kuu samaynayso ee cibaadada aad ku xaragoon karaysa gudashadeeda si fiican u gudanayso qof yahow cibaadaysa buu nebigu leehy calayhi salaatu wasalaam waa adiga arkayoo markaad cibaadaysanayso adigoo caafimaad qaba oo jidhkaagu uu nastay wax damqasho aad dareemaysa aanay jirin kama caajisaysid cibaadada si wanaagsan baad u gudanaysa way kuu dhadhamaysaa salaatuleylkii baad dhegaysan karaysaa cilmigii baad dhegaysan ayaa dhegaysan karaysaa qur-aankii baad akhriin karaysa laakiin kolka aad bukooto waxaa laga yaabaa inaad ama jiifka ku tukato ama faralka uun dirqi aad ku luudo ayaa ayaa dhacaysa marka nebigu wuxuu leey war qofyo intaad caafimaad qabta ka faa'idayso wuxuu sii raaciyay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa firaaqaka qabla shughlik intaanad mashquulin qof yahow jaaniska ka faa'iidayso firaaqa firaaqa macnaha jaanis intaad leedahay ka faa'iidayso fursadda jaanis oo qofku marka mas-uuliyado badani fuulaan kuwa ehelkaa iyo kuwa adduunyada ah iyo kuwa ummadda uu hayayo waxoo dhan cibaadadii iyo horumarkii camalka saalixa ah marka uu jaaniska leeya siduu gudanayo uma gudan karo waa mid macruufa weeye dadka qaarkood bay dhacdaa salaatuleylka iyo taraawiixda iyo qur-aankaba inay haleeli waayaan iyagoo adduunyo ka shaqaynaya marka qof yow intaad jaaniska leedahay fursaddaa ka faa'iidee buu nebigu leeyahay xadiid kale waxau ahaa nicmataani maqbuunun fiihima kaiiru min annaas alsixatu waalfaraaq laba nicmo waaweyn oo dadku ay haystaan in badan oo dadka ka midaba ayaa ka dhacsan caafimaadka iyo jaaniska wuxuu nebigu tilmaamo kale calayhi salaatu wasalaam washabaabaka qabla haramik waar qof yahow intaad da'yar ee dhallinyarada aad tahay ee xoogga aad tahay ka faa'iidayso wakhtiga buu rasuulku leehi sala allahu alay slm in kaanad gaboobin buu gabowga laftiisu cudurraduu ka mid yahay aan caafimaadkaba lahayn qofku inuu ka sii daro uu sii debco mooyaane waxba aanu soo biiraynin ee aan rajada lahayn saa daraaddeed soomka iyo salaada iyo xajka iyo dikriga iyo cilmiga barashadiisa mid waliba waxa uu qofka dhadhan u leeyahay qiimo dheeraada u samaynayaa inta uu xoogga leeyahay ee uu dhallinyaro yahay ee soonkii wax tacaba aanu ka dareemayn ee hadduu xajka gudanayo shucuurkiisa iyo dareenkiisaoo soo jeeda iyo isagoo qawiya uu gudan karayo wuxuu nabigu leey calayhi salaatu wasalaam waqinaaka qabla faqri war qobiyo intaad waxayso ka faa'idayso jaaniska ah ee aan faqri kugu dhicin maalmaha yara aad waxayso haddaad waajibka bixin weydo oo sadaqada sunnada aad bixin weydo oo wixii ku dhaafo maalka ahaa ee aad hayso fartun baad hadhow dhexda ka qaniinaysa waxaad oanaysaa maalmihii aan waxayey talow maxaan uga faa'idaysan waaye maalmihii aan waxayey faral baa idhaafoo maan xajin oo seke maan bixinin oo cibaadadii caynkaa maan bixinin iminka saan u qalleeyaa ila waxbaba ma haye tilmaamahaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ina siinayaa waxaa markaa habboon inaynu noqonno kuwa ku biira kuwuu nebigu ku tilmaamaynayin khayru naas dadka kuwa ugu khayr badan yaa ugu khayr badan dadka wuxuu nabigu uhi khayru nnaasi man daala cumruhu wa xasuna camaluh dadka waxa ugu khayr badan qofka intuu cimrigiisu dheeraaday camalkiisuna wanaagsan yahay riwaayada qaybta dambe xasanka waxay tilmaamaysa waxa dadka ugu shar badan qofka inta cimrigiisu dheeraaday camalkiisuna xumaaday dalaayuu booshaaqaya inalle intaa uu soo jiray wax hagaagsanoo akownka ilaahay ugu jiro khayri waa yaryahay marka kaasina waa ka dadka ugu shar badan buu nebigu ui calayhi salaatu wasalaam marka arrintaana inaynaan fursadda cumriga inaynaan luminin weeye maadaama marka qabriga laga soo baxo su-aalaha ugu horeeya cimrigiisa la weydiinaya qof waxa afraad oo ka mida waxyaabaha aynu isku dultaagi lahay inaad ku talagelayso bishan alikhlaasu fi nniya in camalkaagu noqdo mid khaalis ahoo ka fog istusnimo iyo ismaqashiin waayo ilaahay baa wuxuu uhi innamaa yataqabbalu allahu min almuttaqiin dad yow ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa ka ilaahay ka cabsanaya alla ka cabsigu waa weelka camalka macnaha qofku marka uu taqwo leeyinama markuu ikhlaas leeyahy marka yay dhicin haddaad taraawiix camirayso inaad cid istusayso haddaad salaatulayl tukanayso inaad cid istusayso haddaad sadaqo bixinayso cid haystusi haddaad ciid camirayso cid haystusi yuu kaaga egaanin camalkaagu mid cid kale aada ula jeedo waxa habboon oo diyaargarowgeenna ka mid noqonaya an nucawida nufuusana calaa dikri illaahi tacaala ilaahay xuskiisa inaynu carabkeenna qabadsiinno oo carabku uu la qabsado alle xuskiisa ilaahay baa wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu allaha dikran kaiira wasabbixuuhu bukratan waasiila dadkii mu'miniinta ahaa buu ilaahay imaan isagoo qirayo u yeedho wuxuu ihi ilaahay xusa xus aad u fara badan ha yaraynina haddaad masaajidka joogto iyo haddaad suuqa joogto iyo haddaad guriga joogto iyo haddaad ehelka la joogto iyo haddaad xafiiska joogto mar walba ilaahay xuskiisa ha ilaawi wاakiriina allaha kaiira wاakiraat acadda allahu lahum makfiraة waأjra caiima nabigu calayhi salaatu wasalaam sida caaisha ay tilmaamayso waxa ay tihi kana yadkuru allaha tacaala fi kuli axyaani rasuulku sal اllahu alayh wasalam fii kuli axyaani xaaladihiisoo dhan ilaahay buu xusi jiray xuskiisu muu yaray nabiga xaaladihiisoo dhan waa kuwa fuqahadu idhaahda xataa shardi umay ahayn inuu daahir yahay ee isagoo aan weyse qabin baanu xataa dikriga joojin jirin marka carabkeenna waa inaynu dikriga ilaahay uga dhignaa mid dhaqan u ah dhaqan u ah iyo kelmadda dayibkee wanaagsan ramadaan fursatun muwaafiyatun lidacwati ila allah bisha ramadaan waa inaad isku daydaa dadka ducaadda ah inaad ku biirto ee ilaahay xaggiisa dadka ugu yeedhaya ee in fara badan keenaya goobaha cilmiga lagu baranayo iyo masaajidada dadku waa dad muslimiin ahoo bisha ramadaan way soo toosaan in fara badan oo ka midihi sidaa dad macnaha khafladii ay ku jireen ayaa deegaanka ku xeerani marka uu wada cibaado iyo noqdo khayr badan baa dad badani soo toosaa bal isku day dadkaa inaad ka mid noqoto kuwa qabqabanaya ee masaajidka ku soo xaraynaya nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam laan yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumuri nacam inuu ilaahay qof keliya sababtaada ku hanuuniyo sababtaada ku hanuuniyo iyo qof keliya ayaa kaaga fiican geela cascas iyo adduunyo badan inaad hesho waxdar majaalis alghaafiliin waclam kullu yawmin mara calayka annahu haniimatun lak waxaad iska ilaalisaa majaalista had iyo jeer ay ku ururaan dadka ka dhacsan ee kaafiliinta ah ee aan baraarugsanayn ee soom iyo salaad iyo wakhti ay marayaan toona aan ka warhaynin kuna xisaabtan maalin kastoo ku soo maraaba inuu yahay haniimad iyo jaanis ilaahay ku siiyey marka maalinkaagu yuu dayacmi waxaanay aada ogsoonaanaysaa inaanu ilaahay simin dhulkiisa iyo dadkiisa iyo wakhtigiisa wakhtiguna wuu kala fadli badan yahay dhulkuna wuu kala fadli badan yahay dadkuna waa kala fadli badan yahay wakhtiga inagu soo socdaa waa ramadaan waxaa ku jira habeenkii cajiibka ahaa waa wakhti aada u fadli badan oo mawsim u ah cibaadadoo jaaniska iyo midhihiisa la guranayo waad ka faa'idaysanaysa goobta ugu fadliga badan baad ogaanaysaayo halka uu shaydaanku ka cararee masjidka ah dadka ugu fadliga badan ee ilaahay ku xusuusinaya aqoonta wanaagsan iyo iftiinka iimaanka aad ka sahay qaadanaysana waa inaad ka ag dhowaataa bishaa sidaynu u nidhi maalin wal oo ku soo maraada khaniimad buu yahoo waa kuu xisaabsanya waa jaanis lagu siiyey taasuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa laba nin ayaa soo islaamay oo carabtii ka mid ahaa mid baa jihaadka galayoo wuu ku shahiiday kii kalena sanad buu ka dambeeyeyoo dar ilaahay buu u dhintay dalxat bnu cubaydillaah asxaabigii la odhan jiray asxaabta waaweyn ee rasuulka ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam ayaa wuxuu manaam ku arkay kii geeridiisu ay dambaysay sanadka ee aan shahiidin bee dar ilaahay isaga dhintay oo kii kale jannada ka horgalay ayuu arkay nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa rasuulku kolkuu uga jawaabayay dalxa waxa uu ku yidhi alaysa qad saama ramadaan wasallaa kada wakada wakada rakca oo miyaanu dabadiisow dee ramadaan muu soomin fursad kaa shahiiday aanu helin ayaa kan sanadka sii noolaa uu helay oo aynu bisha ramadaan soomay oo sanadkii intii ragcadood ee cibaadada iyo faralka ahayd budde isagu gutay intaasoo ragcadood riwaayinka qaarkood sanadku inta ragcadiisu ay noqonayaan bay sheegayaanba bal intee oo maalin intee oo bilood ayaa uu cibaadaysanayo uu ka dambeeyo kaa hore tegay liiskiisu uu laabmay uu kani helay dee fursad buu helay wey fursaddiibuu ka faa'idaystay sidaasuu shahiidka kaga dheereeyey waa arrin bushaaraynoo ah runtii waqfada kale aynu isdul taagi lahay waxa weeyaan manziluka manaatu tawjiihi alawal gurigaagu waa meesha ugu muhiimsan ee ugu horaysa ee aad ka howlgelayso ooridaada ehelkaaga ubadkaaga intuba waa inaanay ka calafgo-in oo aanay ka qabin khayrka adigu aad waddo ee aad isku daydaa inaad isku weheshataan ilaahay xusuustiisa iyo howlgalka khayrka leh ee aad waddo markuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man dalla calaa khayrin ka faacilih qofka khayr tusiya qof kaa la tusiya inta uu helo in la-eg buu ilaahay kan siinayaa kolka uu leeyahay dee waxa ugu mudan dadka kaa agdhow intaa haddii aynu kaga soo gudubno shucuurka aynu qaadanayno iyo dareenka waxaynu baraarujin lahay khasaa'isu hada shahri bishayna soo qaabilsan iyo bilaha waxa ay kaga duwanta dhowr iyo tobanka shay baynu sardin doonaa ama kaxayn doonaa marka hore waxa weeye inuu yahay axadu arkaani alislaami alkhams soomka bishani wuxuu soomanka kale kaga duwan yahay waa arkaanulislaamkii islaamku tiirarku ku taagnaa mid ka mid a markaad soomayso waxaad ka ilaalinaysaa dumidii baad islaamka ka ilaalinaysaa sarxigii islaamka iyo fooqiisii baad dhisaysaa waad qurxinaysaa gurigii islaamka waad dhammaystiraysaa taa inaad ogaato weeye buniya alislaamu calaa khams nebigu wuxuu leeyahy islaamku shan buu ku taagan yahay arkaantiisa ka mida shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah wa iqaami asalaa wa iitaa'i azakaa walxaji wa sawmi ramadaan bisha ramadaan soomkeeda arkaanuislaamkuu ka mid yahay bishan waxyaabaha khusuusiyaadkeeda inaad xusuusnaato u baahan waxaa ka mid a waa bishii lasoo saaray rasuulkii caalamiga ahaa sala allahu calayhi wasalam nabiyuna maxamed rasuulkii risaaladiisu ay caalamiga ahaydee isku fuuqsaday rusushii kale oo dhan ee soo gebagebeeyey ee isagu khatimay khaatamu nabiyiin waalmursaliin bishanaa la soo saaray waa nicmo ilaahay ummadda uu siiyey nicmadii u weyneed ee ummadda la siiyey labaad oo ah qur'aanka bishan baa la soo dejiyey shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan qur'aanka ammaantaa iyo qiimaha iyo tayadaa idiin leh hadda bishan uu yimid bishan uu yimid buu ilaahay yidhi bisha markuu ka warramayay rabbi fadligeeda ayuu ku daray in qur-aankuna bishan yimid oo habeenka laylatulqadriga bishan ku jira ayaa ilaahay qur-aankiisu soo dejiyey khasaaista bishan waxaa ka mida annahu yudaacifu allahu fiihi alxasanaat wa yarfacu darajaat qofka wanaaggii uu bilaha kala samaynayey wuu ka tayaroon yahay bisha ramadaan darajooyinkii bilaha kale aada helaysa way ka derajo badan tahay bisha ramadaan sidaa daraaddeed waxaad ka faa'idaynaysaa jaaniska dadka tujaartaa waxaa la yaqaanaa marka la yidhaahdo halkaa alaab baa la keenayaa carwo iyo macrad la dhigayo oo alaabta takhfiid baa loo samaynayaa shicirkaa la dhibayaa nin waliba halkaa wuu gunucsadaayo wuxuu idhaahdaa igaarsii faa'iido badan aan kaga dhuftoon alaabtaa soo qabsadee dabeedna qofku wakhti badan buu siiyaa inta uu iibsanaya alaabtaa maadaam faa'iido badan uu ka helayo waa meeshii faa'iidada badan laga helay wey halkan nabigu calayhi salaatu wasalaam fadliga ramadaan isagoo ka warramaya waxa uu ihi man taqaraba fiihi bikhaslatin min alkhayr kana kaman addaa fariidatan fima fima siwaah qofka khayr sameeya bisha ramadaan wuxuu ka dhigan yahay qof faral gutay bilaha kale macnaa faralku siduu u fadli badnaa bilaha kale ayaa khayrkii iyo sunnayaashiina bishan u fadli badan yihi wman addaa fariidatan fiihi kaana kaman addaa sabciina fariidatan fii ma siwaa qofkii faralka tukanayay bilaha kale iyo qofkii tukanayay bisha ramadaan faradka qofka bisha ramadaan faradka tukanaya wuxuu ka dhigan yahay toddobaatan faral mid bilaha kala gutay macnaheedu waxa weeye salaada aad la imanayso bisha ramadaan iyo soomka aad la imanayso iyo waajibaadka bisha aad gudanayso toddobaatan baa lagugu dhufanaya cimrigaagu inteen leeg buu yaqfis ila alamaam cimrigaagu in weyn buu hore u boodaya marka faralkii walaad gudatada hore salaadii jamacaad ayaad ku tukatay toddobiyo labaatan darajaa lagugu dhuftay faralkii ood ramadaan dhexdeeda gudatay toddobaatan baa lagugu dhuftay macnaha boqolkii faralkaad gudatay boqol baa lagugu dhuftay marka darajooyinkiisa saa loo eego haddii habeenkaa uu ku waafaqana hadalkeedana daa bishan khasaa'isteeda waxaa ka mid ah annahu mukafir lima baynahu wa bayna ramadaan alaakhar min addunuub waxa ilaahay ku sifeeyaa oo uu ku tirtiraa ramadaantii kan hore ayna dhaaftay iyo tan inta ka dhaxayse wixii qofka ka dhacay ee dembiya ayaa ilaahay uu ka dhaafaya bishan marka aynu gallo ee ilaahayna waafajiyo aynu bilaabanteed la bilowdo soomkii waxa iska tegaya oo ay soomka ramadaan ay buufinaysaa dembigii hore o dhan qofka muslimkaana taasaa u qiimo badan oo aada ugu fikiraya alsalawaat alkhams waljumucatu ila aljumuca waramadaanu ilaa ramadaan mukafiraatu lima baynahun ida jtunibat ilkabaa'ir sukuuxu lahi sala allahu calayh wasalam waa taanisyo badan aynu haysano shanta salaadood inta ka dhaxaysa waa lagu dhaafaa dembiga jumcihii hore ilaa jimcaha dembigaa ilaahay qofku kaga dhaafa ramadaantii hore iyo ramadaantan inta ka dhaxaysa ilaahay dembigu ku dhaafaa haddii kabaa'irta laga dheeraadau haddii qofku dunuubta waaweyn uu iska daayo ida jtunibat ilkabaa'ir kabiiradiina ama dembigii weynaana dee masaabiiri kuguma xidhna iyo abwaaliye towbadnaba baad ilaahay uga toobad keenaysa mar haddaad ka toobad keento towbad miyir qabta oo hagaagsan isna lagaa dhaafo ee maaha dembiga weyni inaanu fuqaynin maaha bishan khasaa'isteeda waxaa ka mid ah sababun litakfiiri dunuub sheegnay waxaa ka mid a khasaa'istiisa annahu junnatun wa wiqaayatun min annaar nacuudu billaahi min annaar ilahay waxaynu ka bagangelaynaa naarka haddaba gaashaanka naarta la ysaga dhigaa waa soomka soomku sunnihiisa iyo faralkiisaba waxa la isaga dhigaayuu gaashaan u yahay bahasha naarta iyo hantigeeda iyo holoceeda qofka muslimkii soomku ka gaashaamanaya الصوم جنة يستجن يستجن بها العبد من النار وقاشان قفك النار تكقب سنة يبو النبي عليه الصلاة والسلام صوم بشن خصوصيات كذا وحكاملة إن خلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسك حديث كيس صحيح حاصلة كسوغا لونك قفك أفكيس يا أورتا يريا كاربونك كصباحية مرك هذه جير وسومية ilaahay wuxuu ugu qiimaynayaa si cajiiba cadar wal iyo miski walba wuu ka udgoon yahay taasi waxa ay tilmaamaysaa haddii jidhkiisii diifaysan yahay mar kastoo jidhku ilaahay daraaddii uu diif u qaado ilaahay dartii uu u hawshoodo ilaahay dartii uu tababar qaadanayo ruuxdaa kor u kacaysa ruuxda qofku qawi bay noqonaysa mar kastoo jidhkaaga aada ishbaacu khariisati ishbaaca ashahawaat baahidiisa markastoo jidhkaaga aad sii dharginaysana ruuxda qofka waa laga yaabaa inay hoos u ciirto labadoodaa sidaa isu weydaaranaya culammada suluuqu had iyo jeer ama dibiga rawxaanigaa ka warrama ruuxigaa waxay idhaahdaan qofku marka uu doonayo masalan qur-aan inuu ku akhriyo qof musaala oo jin iyo sixir iyo cayn iyo waxaas ay ku dhaceen qof sillanaaday oo la maray ama la derderay markuu qofku qur-aanka ku akhriyayo waxaa laga yaabaa waxaa lagama maarmaana inuu diyaargarow sameeyo diyaargarowgaasoo ay ka mid tahay koow inuu soo soomo inuu soo bahaaro qaato inuu hurdada yaraysto inuu qur-aan badan akhristo diyaargarow noocaasoo ah xoojinta ruuxda ruuxdiisiioo qawiya markuu qur-aankiisu qofkaa gaadho yanfac waxbuu anfacaya laakiin haddii kale oo diyaargarowgaasi meesha uu ka baxo awoodda waxa uu akhriyayaa way yaraanaya almuhim bisha iyada ah udgoonkaasa u yimaada bisha khasaa'isteeda waxaa ka mida tastakfiru almalaa'ikatu lisaa'imiina xataa yufdiruu ilaa ay dadka soomani ka afurayaan bishan bishan ilaa uu qofka soomani ka afurayo inta uu sooman yahay tuula nahaar maalintii o dhan inta uu sooman yahay malaa'igta ilaahaybaa istikfaar rabbi ku weydiinaysa ilaahay hebel u dambi dhaaf ilaahay hebel u dambi saasay ku wardiyayaan wardiga malaguna lama joojiyo isaga ee waa mid la huba in la aqbalayo waayo malagu marka uu ku tallaabsanayo qowl iyo ficil ilaahay baa u fasaxay oo u oggolaaday marka malaa'igta istikfaartooda ayaynu haysanaa inta aynu maalintii soomannahay innagoo hawlaheenna iska wadanna adigoo suuqaaga iska jooga adigoo camalkaaga iska wataa malaa'igta ilaahay kuu heelantaa khasaaista bishan waxaa ka mida yuzayin allahu fii kulli yawmin jannatah wayaquul maalin kastaba ilaahay wuxuu qurxinayaa wuxuu qurxinayaa jannadiisa isagoo odhanaya sidan yuushiku cibaadi saalixiin an yulquu canhum alma'uunata waaladaa uma yasiiruu ilayk waxay u dhow yihiin addoomahaygii wa wanaagsanaa in dhibaatadii adduunyada ay kasoo dhexbaxaan oo ay halkan soo galaane bal isdiyaari jannadiina markaas isdiyaarinay waayo had iyo jeer waxaa la ogsoon yahay cidda wanaagga badani marka ay cid casuumayso meesha ay ku casuumaysaa waa meel aada iyo aad u qurux badan ishuna qabanayso marka ilaahay boqorka haabaa u diyaarinayo awliyadii inuu halkaa ku casuumo jannadiina markaasaa la qurxinayaa bisha khasaa'isteeda waxaa ka mid a waa bisha sabirka sabirku waa shay qaaliya sabirku noloshuu dhan dhanu sameeyaa sabirku musiibada adduunyada laga gudbaa sabirka bisha laga kasbadaa waa bisha macnaheedu waxa weeye qofku hadduu biyihii iyo sharaabkii iyo afxumadii wixii laga xaaraantinimeeyo naftiisa ka hakiyo wuu sabray mar hadduu naftiisa inagaga filaaday waa qof sabray wey naftiisa kol hadduu gaajada ku sabirsiiye ilaahay uu ku waajibiyey waa qof aynu ku talageli karno oo xataa cadowga aynu u kaxaysan karno si uu inooga difaaco oo laba arrimoodoo la ysaga qiyaasan karayo laakiin ninka ninsooreedka soomaalidu way eedeeyaano waxay dhaha inaga daa hebel waa ninsooreede nin soori kaa qaaday waa nin seefi kaa qaaday maxay uga jee waa nin hunguri waa nin ishanan kari waayo wey oo dadkii la jaan qaadi kari waayo oo ka dheereeyey suurat lbaqara aakhirkeeda haddaad akhrido waxaad arkaysaa meligii daaluut la odhan jiray ee ilaahay uu soo saaray si uu ugu hogaamiyo jihaadka reer banu israa'iil muxuu ku imtixaanay waa idinka tafsiirka dhegayste de waay uu ku imtixaanay meel webiye buu soo mariyey markaasaa wuxuu ihi webigaa kakacadda ka kacadda waa la haraadan yahay ka kacadda i raaci maayo dagaalka i raaci maayo ka laakiin afka haysta ama qurfad yar in yar yar dhadhamiya wuu i raaci karaa intoodii badnayd way cabbeen in yarunbaa ka soo hadhay wuxuu qiyaasayaa ninka amarkii la faree la yidhi war biyaha iskadaa ka joogsan waaye inaanu naftiisa xejin karaynin hadhowto marka xabadi dhacdo inaanu xejin karayn waa laba arrimoodoo ee runtii islaasimaya wey marka sabirka oo qofka muslimkaa lagu tababaro ilaahayna abaalmarin weyn ka siiyo bishanaa laga sahay qaataa liannahu naftiiba edab qaadanaysa innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab abaalmarintooda ilahay xisaablaan buu kusiiyaa dadka sabra khusuusiyaadka bishan waxaa ka mida fiihi tusafadu shayaaiin shayaaiintaa la silsilareeyaa hawshoodu ma sahlana shayaaiinta shaydaanka waa wax ilaahay uu inagu imtixaanay waynu isku imtixaanana isaguna shaqo kale ma hayo oo aan inaga ahayn inagu inagu jahaysan yahay waanuu inaga qarsoon yahay ilaa hadduu inoo muuqanayo waabaynu iska eegi lahayn oo xabadii xumban iskaga ridi lahayne inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xayu laa tarawnahu ilaahay markuu ka digayo wuxuu idhi isaga iyo colkiisa isaga iyo tolkii isaga iyo qabiiladiisu way idin arkayaan idinkuse ma arkaysaan cadow waxaa kugu khatar badanka difaaca kugu jira wuu ku ikhtiyaali karayaa kaasaa laynagu salayda kiiba haddaba bishan ilaahay kartiinadihiisa iyo silsiladihiisa uu ku xidhay idaa dakala ramadaan futixat abwaabu ljanna waulliqat abwaabu jahannam wasulsilat shayaaiin nabigu wuxuu le calayhi salaatu wasalaam shaydaankaas waa xidxidhan yahay khusuusiyaadka bisha waxaa ka mid a suuradda laydhaa suurat lqadr ina anzalnaahu fii leylat lqadri sida ay ka waramayso habeenkaasi meel kale kuma jiro habeenka leylatulqadriga la ydhahdee saddex iyo siddeetan sannadood iyo afar bilood ka fadli badan ilaa kun bilood waa intaas waxaa laga helaa keliya halkee bisha ramadaan iyaba waa cajiib waa fursad aad iyo aad u qaaliya khusuusiyaadka bishan iyo waxyaabaha ay bishani la gooni tahay waxaa ka mid a yukfaru lisaa'imiina fii aakhiri leylati min ramadaan habeenka u dambeeya bisha ramadaan ayaa ilaahay iskaba raacinaya kuwii markii hore jaanisku uu dhaafay ee wax ku yaro si noqdeen habeenkaasa ilaahay dembigii uu ka hurgufayaa intii u dambaysay waa jaanis kale iyo fursad kale lilaahi cutaqaa min annaar wadalika kula laylati min ramadaan habeen walo bisha ramadaanaan xorayntu way jiraysa waa jaanis kale isna xorayntii ilaahay naarta uu ka xoreynaya dadka waa jirayaa habeenkaana waa la issii raacinaya khusuusiyaadka bishan waxaa ka mid ah lisaaimi dacwatu mustajaabatun laa turad qofka soomani waxa uu leeyahay duco la aqbalo si kale haddii loo dhigo waa mustajaaba dacwa qofka sooman waxa uu yahay qof ducadiisa la aqbalo nabigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam alaatu dacawaatin laa turad saddex rabbi bari saddex baryo ilaahay ma soo celiyo dacwat lwaali wa dacwat saa'im wa dacwat lmusaafir waalidka aabbiyo hooyo ducadiisa iyo baryadiisa ama hadaa ha ahaato ama duca uu ku ducaynayo ha ahaatee lama soo celiyo qofka sooman ducadiisana lama soo celiyo qofka musaafirka ana lama soo celiyo saddexdaa soomaalidu waxay odhan jireen saddex kaama hadhaan bay odhan jireen kaama hadhaan kuftin jilid iyo kaba subag iyo kalaan waalid saddexdaa mid waliba uu ku daba taagan yahi kuftinta jilibku haddaad jilibka u kufto waa meel isku ruug ahoo laabmaysooo qofku markuu sii weynaadaba isagooo buusbuuslo ruusruusunbaad arkaysa adoo circiraya oole halkaasaa beri dhaawac iga gaadhay mabuu ogeyn kolkuu dhallinyarada ahaa laakiin wuu soo baxay wakhtigii uu jilacay buu soo baxay subaguna dacar buu kugu kicinayaabay leeyihin kalaamka waalidkuna kol hadduu ku habaaray nafsigaa wuxuunaad ka sugaysaa ubadkaaga ubadkaaga ayaa hadduu duco ahaana ilaahay ku wanaajinaya haddii habaar uu ahaana habaarkaa ubadkaaga kala kulmaysa marka kaasina mahana bay idhaahdeen iyagu cilmi kale iyo xadiiskan umaba eeginbe tijaabo ayuunbay ku keeneenoo qaar show habaar waalid ku dhacay ayuunbay ka arkeen uun tijaabada ah laakiin dee xadiidkaa kasii horeeyayoo xadiidka ahayd inay ka faa'idaystaan waaya marka fursadaasi waa kolka aad soomantayna waa la aqbalayaa kolka aad lisaa'imi dacwatun maa turaddu cinda fidrati cinda fidri kolkuu sooman yahay iyo kolka uu afurayo labada jeerba jaaniskaa u haystaa bal waayo intaas lix iyo toban arrimood baynu sheegno khusuusiyaadka bisha ka mid a waxyaabaha bishan aynu u soconno xaggeeda ee aynu geedigowna haddaynu gaadhnaba allahu aclam in dee la gaadhayo in kale ilaan malabkii shaqo kale ma hayo inagu inagu jahaysan yahay qaar badanna wuu ka qadimayaa iyagoon bishaba gaadhinbe haddaynu gaadhno bishaynu xaggeeda u soconnaa waxa ay leedahay tilmaamaha qaaliga ah ee koob iyo tobanka biloode kale aanay lahayn waaya bisha noocaasa haddaba ma inaad ka naxdaabaa oo aad ka sii fikirto shaqada kaa yar waxaysmaysa ama gaajada kugu imanaysa ama wakhtiga kugu dheeraanaya ama hawlihii oo isbedelaya ma inaad ka warwartaabaa mise waa inaad ku faraxdo waa inaad ku faraxdo waa inaad ku faraxdo bisha noocaasa miyay habboonta inaad soo jeed badan iyo hurdo badan iyo hadal badan iyo waktulimis badan in aad ku qaadato maya dadka qaar baa ku odhanaya turubka waxaanu u ciyaarayna oonu dunnada u ciyaaraynaa iyo shaxda iyo shantarada inaanu isku dhaafinno maxay bisha ah ciyaarta waxaanu u daawanaynaa iyo bahashan kubadda soomkaanu iskaga yaraynaynaa habeenkii waxaanu u soo jeedaynaa si aanu dee laylatalqadarka u raadino iyo kii lacagta siday ee miskiinkii miskiin bay ku odhanayaan dhar uskaga leh ayaa la daydayayaa oo lacag sida oo maaragtay laylatulqadarkiiba saasay ugu ciyaareen xaggaasay u rogaan habeenkii kaasaan usoo jeedayna takhtiintuna way buuran tahay iyo qayilaada huuhaaduna way fara badan tahay dabeedna subaxa marka waagu baryo ama salaaddii subax baabuu qofku ka seexanaya maalintii oo dhanna hurduu isugu bixinayaaba xikmaddii bisha loo keenayba muu fahminba qofku ma ma fahminba waaya addoonka wanaagsan haddaba waxa uu qabanayaa bishan camalladan aynu tirin doonno kayfa naciishu fii ramadaan qabla ramadaan waxaynu dareennay bishaasi khusuusiyaadkaa iyo cajaa'ibkaa badan inay leedahay haddaba fii ramadaan markaynu gaadhno ramadaan acmaashana aynoo taallaa awalan soomka hor in la soomo oo ilaahay daraaddii loo afxidhnaado min duluuci alfajri ilaa guruubi shams waktigaa koobanba markay qoraxdu soo baxdo waxaa le waagu baryo ilaa intay ka dhacayso qoraxda weliba nicmada inagu aynu haysanno dadkeennan ku nool dhulbadhaha adduunyada iyo deegaankan caalamka ka mid a jaanis weyn baynu haysannaayo dad badan oo caalamka ku noole aanay haysan meelaha qaarkood baa waxaa laga soomaa sida waqooyiga iyo galbeedka adduunyada waqooyiga adduunyada gaar ahaan waxaa laga soomayaa mararka qaarkood sideed iyo sagaal iyo toban saacadood marbuu habeenku afar noolaa maalintuna labaatan tahay bal ka waran adoo lagu dadkeenna loo laydhaaba labaatan sooma ka waran labaatan saacadood ama sideed iyo toban waa imise waa maalin iyo badh qofkii oo la ydhaahdo maalin kaynu maalin ugu taaglaanah ee quraacda iyo dabeedna casheeye qadadii un ka maqanta oo la yidhaahdo sideed iyo toban saacado ama labaatan soom arrin cajiiba wey in badani way fashilmi lahay marka soomkaasi waa waajib rasuulku sal اllahu alayhi wasalam waxau hi kulu camal bni aadama lah wlxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dicfin ilaahay baa xadiisalqudsu nebigu ka wariyo wuxuu yihi ilaahay wuxuu ihi cibaadada kale oo dhan ibni aadam isaga aleh soomka mooyaane ila siyaam fainahu lii wa ana ajzii bih kan isagaa anaa ka abaalinaya macnaha abaalmarin oo aan cibaadooyinka kale lagu helin ayaa tan lagu helaya wuxuu ilaahay ku sababeeyey qofkan soomkiisu inuu macno u sameeyey yatruku shahwatahu wa acaamahu wa sharaabahu min ajli u fiirso wuxuu daayey wixii uu doonayey iyo raashinkiisi iyo sharaabkiisa muxuu daayey min ajli aniga daraadday maha cid kale isma tusayo maha gurdaraaci iyo dadka un ku darmo min ajli aniga daraaday buu ilahay waa xadiisulqudsi wey laba jeer buu farxayaa labadaa maaragtay marka uu afurayo markuu ilaahay la kulmo wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam isagoo waajibkan ka hadlaya man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban kufira lahu maa taqadama min dembi marka soomkaas waa shayga inoo ugu horeeya faradka ah ee inoo yaalan kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun yaa ayuha aladiina aamanuu baa ilah dadkii muminiinta abuu yeeray soom baa laydinku waajibiyey bisha ah waa amar waxa labaadoo inoo yaallo aynu u diyaargaroobaynaa in sha allahu alqiyaam alqiyaamu fiih maalinkii waynu soomnay habeenkiina waxaynu ku camiraynaa cibaado iyo sarajoog baynu ku camiraynaa ee ma aha habeenkiina hadal badan iyo cunno badan maalintiina hurdo badan ma aha saasood u fahamtaa waa qalad weyn waayo nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi bisha ramadaan qofka qiyaam sameeya qaama istaaga fadhiisto maaha fadhi kudirirka maaha fadhiisto lama odhanin qaama baa layihi ka istaaga sida tacmiirta habeenkii loo fahmaye bisha noolaynteedu waa qaama inaad istaagto wey ee inaad fadhiisato oo aad fadhiga ku daldasho maaha isaga oo rumaysan waxa loo ballan qaaday ilaahayna ajir kaga doonaya qiyaamka ah waxa loo dhaafaa wixii dembi ahaa ee horreeyey oo laga yaabo qofku inuu aanu ereygaas aada ugu sii fiirsan wixii dembi ahaa ee horreeyaa laga dhaafaa qofka muslimkaa uma darna waxa uu waaye adduunye ah waxa dhaafo ah calaftahe uu filayo laakiin waxa u daran dembiga saaran liannahu dowladiisuna kama dhaafayso tolkiisuna kama dhaafayo ehelkiisa ugu dhowina kama dhaafayo dembiga miyaad maqashay cid lagu leeya dembigay dhaaftaa meel kaleoo ay ka soo fulayso lagu leeya halkaasaa loo howlgelayaayo dembigaa lasoo dhaafaya halkaasaa lagaga soo dhaafaya hadduu sheego qof in meel kale dembiga laga dhaafayo wuu hallowsan iyo hala hanuuniyo ilaahay unbaa dembi dhaafka bixiyo keligii waxaa lagu helaa qiyaamkaasuu nebigu leeya calayhi salaatu wasalaam rabbuna subxaanah wuxuu ku xusay suurat lfurqaan aayadda afar iyo lixdan wuxuu sifeeyey awliyadiisa ammaanta leh ee magacooda uu bixiyo waa cibaad raxmaan cibaad raxmaan waa addoommaha ilaahay ilaha raxmaanka addoomihiisa kol hadduu qof ilaahay addoon u qiro wuxuu gartay wey shaqadiisa ayuu kaasi gartay ilaahay baa inuu fahmay noloshii iyo wixii ugu qaalisanaa qofku noqon lahaa buu ilahay uga markhaati kacay وعباad الرحمن الذيina يمشuuna على الأرض hwنا وإذا خاaطبهم الجاaهلوna قالوا سلاما والذيina يبيiتوna لربهم سuجدا وقياما waxa aيadda ilaahay uu ku ammaanay awliyadii uu jecel yahay waa kuwa habeenkii barya iyaga oo sujuudsan oo sara jooga salaadu ila waa intaas mar waa taaganta marna waa sujuudsanta arkaanteediiba ka mid yihi saasa ilahay awliyadiisa ku ammaanay waxaa kaloo inoo yaalla bishan aynu isu diyaarinayna inaynu wixii aynu haysanno qayb uga baasgarayna bixinta waxa ilaahay uu inagu arsaaqee maala inaynu qayb diyaarinno ka badan intii hore aynu bixin jirnay bilaha kale sakadii waa halkeedii oo waa la bixinayaa laakiin sadaqo kale oo ka badan tii bilihii hore ayaa diyaarinaysa leanna suuqeeda qaalaya suuqeeda iyo ajrigeeda ayaa bishan aad iyo aada u qaalaya marka si jaanisku aanu kuu dhaafin oo sadaqadii ay ugu dhiganto dee intee oo bilood sadaqa la bixin lahaa waa inaad kordhisaa waxaa ka mida sadaqada qur-aanku dhiirinaya idcaamu dacaam raashinka oo dadka la siiyo nusuusta aad iyo aad bay u dhiirisaa qur-aanka kusoo degay maka iyo ka madiine kusoo degay iyo axaadiista rasuulkaba idcaamu acaam waxaad arkaysaa raashinkoo la quudiyo iyadoo ammaanaysa raashinkoo dadka la siiyo xataa lacagta iyo waxyaabo kale dhar iyo ma sheegna idcaamu acaam baa sheega raashinka waayo hungurigu iyo baahida cunnada iyo cabiddu way ka daran yihiin waxa kaloo dhan dadku waxay odhan jireen mahmaa soomaaliyeed baa tidhaahdaa haddii nin waxaad cunto uu kuu diido muxuu leeyahay qofkaas ha dhinto hadduu kuu diido waxaad dhaqatana ha dhaqduu leeyahay waxaad dhaqata hadduu kuu diido waabuu ku dhiirinayaa dhaquu ku leeyahay laakiin wax dhuuniya hadduu kuu diido dhimuu ku leeyahay mar hadduu wax yaroo afgageliso cunaa kuu diido waxba kulama haray marka islaamku wuxuu leeyay gurmad ha la fadiyo dadku yay dhimanine oo dhimasho gaadhine dhuuniga ha loo ogaado wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira inamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura ciday wax siinayaanba saasay leeyihin ilaahay un baanu abaalkaga doonaynaa waxba adiga kaagama rabno qofkii waanu siinaya dacaamkiina dee masaakiintii waabuu ku qaaliyoobay imika masaakiintii dacaamka wuu ku qaaliyoobay warwariyo walbahaar baaba qabtayba ay qaar badamelen warabadaanna way soo socotaa boqolkiiba shan iyo afartanna bariiskii iyo sonkortii iyo daqiilii way qaaliyoobeen talow sideen la odhan mid noocaasoo warwarsan kaga farxi oo haddana kaga farxi ha kala badbatee waaya salafuna saalix sidaasay ahaayeenoo waxay ku tartami jireen qof waliba inta uu quudinayo bishaa nimankan carabtu had iyo jeer dee degan degan arrinkoodu ha iska ahaadeen haddana marka aad joogto wadamada carabta waxyaabaha isugu faanaa waxaa ka mid a hebel imisu afuriya waxyaabaha isugu faanaa wey qofka dee kolley muddo soo joogay u arkay kaasuu kuleeya wuxuu afuriyaa boqol qof dee hebel baa ka badanoo saddex boqol buu isagu afuriyaa waa dhayli maalin walba markaasaa xoolo fara badan ay soo iibsadaan raashin badan lasoo dhigaa hudheelo badan la kiraystaa qofkaasi lacag fara badan buu u baaskaraynaya inuu shan boqol oo qof afuriyo siay dadku usii kala hayn rooyin waa khayr iyo barako ayna dheer yihiin iyo islaamka oo muddo soo dhaqay samaaxadii iyo raadkii wanaagsanaayo uu kaga tegay innaga waxaa laga yaabaa dee mid ardaagooda ama dee dhowr ardaagooda ahoo rabadaanta kusoo urura taajirka mooyaane inaanu u dareeminba halkaas macno ballaaran inuu ku jiro ummad badan oo la afuriyo siyaabo kale baa laga yaabaa inay tijaarteennu waxu bixiyaan laakiin mashruuca noocaasa ifbaaru saa'im la idhaacdo qofkii soomanaa in la afuriyo iminkaa lasoo barbaranayaa baynu odhan karnaa oo dadkeenna muxsiniinta ayi ay soo barbaranayaan waa laga yaaba qofku hadduu toban kun oo dollar u baaskareeyo oo uu idhaahdo tobankaa kun oo dollar dalkaa lagu afuriyo inay afar boqol oo qof mar muxsiniinta magaalada kal hore nin ka midii ilaahay khayr ha siiye masaajidka wax ka afurin jire waxaan malaynayaa ilaa toban kun oo dollar baa afar boqol oo qof ku afuri jireen ramadaan oo dhan maxayin tobanka kun dee waxaa laga yaabaa inay si yarba ku dhaafaanay marka mashruucaas isaguna aada iyo aad buu qaali u yahay ha lagu baraarugsanaado dad badani xaafadaha ha ilaawaan darikariskana ha iska daayaan marka dhuunigoo kala noocnoocay bato rasuulka sal اllahu alayhi wasalam wuxuu leeya tudcimu acaam wataqra'u salaam cala man carafta waman lam tacrif qofka muslimkaa markuu dhiirinayo tilmaamaya nebigu wuxuu leeya raashinka bix salaamtana ku ahri macnaha dadka salaamku aad garanaysa iyo ku aanad garanaynin labadaba wuxuu nebigu leeya calayhi salaau wasalaam man fatara saa'iman kana lahu milu ajrihi hayra anahu laa yunqas min ajri saa'imi shay xadiidkii saxeexaa jaamic ayuu ku ansixinaya albani xadiidkaa saxeexa nebigu wuxuu ku leeyay calayhi salaatu wasalaam qofka qof soomana furiya kan sooman inta uu soomkiisa ka helay ajriga in laegunbaad adigaaga afuriyeyna leedahay ilahayna waxbuu waayaa ilaahay qasadiisu cidhiidhi maaha faqri kama warwara subxaana marka haddii aad qof sooman afuriso soomka ajriguu ka helay ayuunbaad adigu leedahay adigii waad sooman tahay kaagii ilaahay kuu qor haddaad konton qof afurisayna kontonkoodii ajrigay heleen xagga soomka ka heleen baad adna leedahay dhiirigelin ka weyn maadarka waa cajiib waa horukac kale oo isaguna runtii waxyaabaha ay habboonta inaynu ku tartanno ka mid ah ee loo howlgala xaafadaha iyo masaajidada waaya waxa afraad oo ka mida waxyaabaha aynu diyaargaroobayna alijtihaad fii qiraa'ati alqur'aan qur-aanka akhrintiisa in aynu ku dadaalno nasiib weyn buu leeyahay qofka ilaahay qur-aanka baray wuxuunaad qiyaastaa farqiga idiin dhexeeya adigiyo walaalkaaga kale ee aan qur-aanka akhriyin walaalkaaga kale ku ag fadhiya masaajidka een qur-aanka lafdigiisana garanaynan akhriyi karaynin macnihiisana aan garanaynin dee wuxuu u baahan yahay in ilaahay looga turjumo adiguna ilaahay baad afkaranaysa isaguna wuxuu u baahan yahay in looga turjumo oo hadalka ilaahay loo fasiro farqi baa idin dhexeeya haddaba nicmada ah ha gadin nicmadaa ha ka qadina bisha ramadaan xooji oo qur-aanka akhrintiisa aad iyo aada u bari intii hore in ka badan lidaalik baa salafuna saalix waxa ay qaarkood dhammayn jireen afar iyo labaatanka saacadood ayay qur-aanka dhammayn jireenba sida cumaan ibnu cafaan iyo yakhtimu lqur'aana kula laylati mara habeenkiiba ama afar iyo labaatanka saacadood mar buu dhammayn jiray soddonka qur-aanka leanno kolka qofka qur-aanka carabkiisa uu barto isagaa iswadaya waxaa laga yaabaa halka aad ka akhriyayso adigu afartan daqiiqo inuu si caadiya isagu rubc u akriyo shan iyo toban minir u akriyo oo saacaddii u akri kara afar jid dee dhowr saacadood bu qur-aankiiba kaga soo baxaya isagoon jajabinin ilaan waa uu shubmayaa qur-aankiyo si wanaagsan buu akhriyi karayaa rasuulku sal allahu calayh wasalam marni weydiiyu uhi qur-aanka inteen ku dhameeyaa wuu soo waday wuu soo waday wuu soo wado bil buu markii hore yii bil buu hi haddana uu ka soo yaray markii dambe saddex cisho buui laakiin ibnu rajab alxambali imaamkaa weyne markuu sharxayo waxa uu leeyahay wakhtigaas saddexda lagu koobay waa wakhtiyada caadiga ah ee wakhtiga fadliga badan ramadaanka iyo wixii lamida wakhtiga fadli badan iyo goob fadli badan sida ramadaan iyo xarameynka iyo markaad joogto inaad ka badisaa way wanaagsan tahay buu leeyahy arrinta shanaad ee inoo habboon aynu u hawlgeli doono una diyaargaroobaynaa waxa weeye aljuluusu fi lmasjid masjidka inaynu badsanno masjidka inaynu badsanno weliba dariiqada loo badsanaya waxaynu ku dhiirigelin lahayn inaanu hurdo noqonin meelahaagaa intood iska soo seexato masjidka in aada u timaado salaada iyo qur-aanka iyo cibaadada la tukanayo iyo cilmiga dhagaysigiisa iyo ictikaaf inaad u timaado wey innaga waxa iska caadaa bisha ah dadku meelaha kaley seexanayaan intay ka yimaadaan buu masaajidku budh noqonaya u buuxsamaya hurdo dadku had iyo jeer kolkay meel seexdaana dee waa laga yaabaa urino inay kaaga baxdo meesha oo wax kaa siibtaan in xashiish badanna uu yimaadana waa suuragal masaajidkii in hawl badan iyo tulin iyo wax ku yimaadaan way dhacdaa waxaasoo dhamme dhibunbay ku yihiin masaajidka iyo nadaafadiisa isku day inaad meel kale soo seexato laakiin waktigaad masaajidka seexanimanaysa u noqdo wakti aad soo jeedo oo si kale u camirayso waaya waxa lixaadoo habboon alictikaaf nabigu calayhi salaatu wasalaam toban maalmood buu ictikaafi jiray bisha ramadaan masaajidkuu laasimi jiray baasha adduunyadu madaxa ka saari jiray oo halkaasu soo degi jiray isku day baltaana waaye qofkii ay u suuro gasho ee ilaahay adduunyo siiye dadku isku mid maahee waxyaabaha bisha ramadaan habboon waxaa ka mid ah ee lagu camirayo alcumra in lagu cumraysto baytullaahi alxaraam qofka ilaahay adduunyada u dhiibay oo dayuuradaasii raaco oo uu ramadaan dhexdeeda cumro soo guto waayo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu ihi alcumratu ila alcumra kafaaratun limaa baynahumaa labada cumro inta ka dhaxaysa ilaahay dembiguu ku tirtiraa marka wax walba isku hel labadii salaadood waa lagu dhaafayey dembiga labadii ramadaan inta ka dhaxaysa lagu dhaafayey labada cumro inta ka dhaxaysana waa lagu dhaafayey intaasoo jaanis isugee wuxuu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam faida jaa ramadaanu faactamirii faina cumratan fiihi tacdilu xaja ama xajatan maci cumrada bisha ramadaan la cumraysanaya xaj bay udhigantaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkuna waa saxiix cumrada bisha ramadaan qofku uu soo cumraysanayo waxay u dhigantaa isagoo xaj gutay riwaayada qaarkoodna waxay leeyihin xaj aniga uu ila xajay buu nebigu marka malaha waaba laynagu yara adkeeyo waxba dadkii cumradu maabay adag tahay jaaniskaa ciddii heshaana inay ka faa'iidayso weeyaan dhinacaasi waxaa waxyaabihii bushaarooyinkaha ee ina dhiiri gelinayay ee inagu abaabulayay soomka bisha ramadaan inaynu u diyaargarowno inaynu u diyaargarowno diyaargarowgeenaas oo aan noqonaynin mid maadiya laakiin mid macnawiya weeye kaynu dhiirinayna maalmaha dadku bakhaaraday aada u camiraano raashin badan baa la urursadaa oo ciid iyo dhar badan baa la urursadaa waxaasoo dhan maha ka laga hadlaya intan intan waxaanay nusuustu dhiirinaysa aynu kasoo warramayno waa diyaargarowgii macnawiga waxaa kaloo dhan muu iska iman doonaae oo arsaaqadaaba iska badbadanbe laakiin horta xaggan ka fudhiyaan tanaa miftaaxa laftiisa oo noqonay miftaaxa waxaan yaryarka ah ee aad doonaysa la cunayo la xidhanayo miftaaxoodu waa xaggan ilahay baa yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbu qofka ilaahay ka cabsada farajku u furaya maleg waa bushaaro wuxuu ka arsaaqayaa meelaanu filaynin qofka ilaahay ku tiirsada wuu ku filan yahay ee yuu qawadi ama yuu saluudi markaynu taa ka soo gudubno dhinaca axkaamta ayaynu u baydhi lahayn si aynaan uga qabin waxyaabaha waajibaadka ama soomka waxyaabaha soomku dee axkaam buu leeyahy taa waxaa laydinku akhri doonaa duruus insha allahu tacaala waxaynu sii baraarujin lahay inuu soomka waxyaabaha buriya ee aad kol inaad sii ogaato tahay markaad cibaadada binayso haddii aanad garanaynin waxa kaa duminaya dee waxaad noqon kartaa qof hoosto gulna dhaaminaya adigoo dhisayaad duminaysa haddana bal dhegayso waxaa burinaya galmadii baad burinaysa xaaska iska ilaali weliba maalmaha u horeeya qofka hamadiisa waxunbaa kasii noqda gaasada iyo iyo hamadii waxbaa isku dhalaalo xayraanku u kordhaayo bal isilaali ninkii xaas leh waa maalmaha u horeeya marka dambe way jabtaa waay waxaa kale oo isagoo biyihii taranka iska soo daaya qofka waa jebinaysa cunadii iyo cabidii hadduu u bareero waa jebinaysa guluukoostii hadduu isku mudo ashi guluukoosta la odhan jiray xaqmu ibra almuadiya allatii yustagna biha can icaam waa guluukoosta haddii lagugu xido waa burinaysa haddii dhiig lagugu shubo waa burinaya ooridii ama gabadhii ruuxii dumarka ahayd haddii dhiiggii caadada iyo kii dhalmadu uu ka yimaado waa burinaya hadduu qofkii iska shubo dhiiggii waliyaa qaarkoodna toobinkay ku dareene laakiin hadduu dhiiggii iska shubo waa burinayaabay a'immada qaarkood ku tegaya hadduu iska hunqaaciyo soomkiisii waa jebinaya waxyaabahaasi baa ka mida mufadaraadka waxaynu raacin lahayn oo iyaduna halkan kmaynaan xusina laakiin iska macruuf qofku hadduu gaaloobo ilaahay baynu ka magan gallay erey gaalnimo ahi hadduu qofka ka soo yeedho soomkiisii wuu burayaa maalintaa waa inaanu waxba cunina inta hadhay waa inuu afxidhnaadaa soona qalleeyaa diintuu caayay ama ilaahay buu caayay ama nebiga ile qaar wadwaadahoo jaanjaan ah oo lagu salliday afxumadaasi way badan yihiin haddii erayadaasi ay ka soo yeedhaan soomkiisii wuu jabay maalintaa ha tirsado ha soo qalleeyo ilaahayna ha u toobad keeno maalinka inta ka hadhayna ha afxidhnaado waxyaabaha aynu iyagana si dhaksaa u dareerin lahayn gafafka ah nuqsaamaha ah dadka sooman in lagu baraarujiyo ay tahay si ay uga feejignaadaan waxaa ka mid a iyaga oo ilaawo niyada habeenkii iska niyood oo cibaadadan cibaado waliba niyaday ku xidhantahay buu nabigu ui innama alacmaalu binniyaat habeenkii soo niyood wax la akriyayaa ma jiro nawaytu sooma qadin ma jirto laakiin habeenkii waa inaad aroorta inaad soomaysa ku talagasawn suxuurta waa in la dibdhigaa siduu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ahaa suxuurta xagga waaga u dhowee ha isku dayin inaad seexato inta ka dhaxaysa suxuurta iyo salaada subax intood dibbirto haddaad barkimada dheeraysato salaadii subax ma jirto salaaddii subax kaa dhimanta leannahu markaa waxa imanaya hurdo badan baa imanaysa oo dhiiggii maskaxda wuu ka soo shubmayaayo gurmad waxa loo samaynaya waxaan caloosha aad ku gurtay sidii loo ridqi lahaa ayaa xaggaas u ka howlgelaya dhiiggiibaa maskaxda ku yaraanaya dabeetana hurdo dhaqsaabaa imanaysa marka isku day inaad dahaaro qaadato salaad wixii aad tukanaysa tukato qur-aan wixii aad akhriyaysa aad akhrido marka aad suxuurato sidaana salaada subax ku tagto waxaa ka mid ah had iyo jeer cunadii iyo cabidda inaan la badsanin cunada iyo cabidda si caadiya ha ku ahaadeen laakiin ha kordhino ha odhani meeshii gaajaa soo korodhae aan hore u jiri jirine cunadana kordhi sidaa ha u fahmin laakiin cunadu ha yaraato tababar baad ku jirtaa dhiboobaad tababar baad ku jirtaa qofku marka uu tababaranayo inuu golongolaabaa la doonaya oo boggiisu uu yaraado ee ha dibirina iska ilaali salaadaha jamaca la ogow oo cagsiga iska ilaali salaadaha jamac ku tukaada iyo jeer iyaynaan yaraysanin carabka ha la ilaaliyo bisha ramadaan bahalka carabka la idhaahdaa aad buu khatar badan yahay waa balaayo miliqsanaysa yuu kula soo kici inuu naar kugu riixi waktigeenna iyaynaan ku luminin sidii horeba aynuu soo sheegnay ciyaarta iyo waxa bilaa macnaha ah iyo waxa waktigana wakti qaaliya in yar oo ka midi dhulka ayay kaaga dhaceen waa inaad isku daydaa inaad ku camirto cilmi iyo cibaado iyo dacwad iyo salaad iyo soon iyo sadaqo iyo qur'aanka iyo alamru bilmacruuf wanahyu can ilmunkar intaa ku camirba meeshuuba khayrku ha buuxiye salaada taraawiixda oo dadka qaarkood ay ka tagaan salaada taraawiixda qofka la tukadaa imaamka la bilaabee la dhammeeya isagoo habeenkii oo dhan cibaado u taagnaabuu udhigmaa buu nabigu leeya calayhi salaatu wasalaam waxaynu aragnaa habeen habeenada hore masaajidada in meel laga maraba la waayaba dadku ay soo buuxsamaan marka dambena boqolkiiba lixdan ay ka tagaan marka sidaas ku bilowday ku dhammee allahuma innii acuudu bika min alxawri bacda alkawr ducadii nabiga ka mid ahay ilaahayow dib ha ii celinin intaan horu maray haddaad hore u dhaqaaqday bisha qaybteedii hore jaaniskuba maalmaha dambuu ku jiraaye bal dib ha u noqonin ilaahay dib inooma celiye gaar ahaan in jaaniska laga faa'iidaysto habeenada u dambeeya waxaad ku soo jeedaysaa inuu noqdo waa waa wax khayr leh waxa waxyaabahan aynu isaga digayno ka mida maalkoo lagu bakaylo sekadiioo qofkii aanu bixinin isagoo ducadii iyo jaaniskii qaafil ka noqda ducadana aada iyo aad de waataynu soo marnay iyadana qofku yuu qaafil ka noqonin waxyaabaha aynu sixi lahayn waxaa ka mida dumarku marka ay masaajidada tegayaan waa inay la socdaan ragga si ay u asturnaadaan oo karaamadoodu ay maaragtay u dhowrsoonaato waa inay namadooda iyo walaalahooda iyo hablo ay raacaan raggooda oo aanay keligood soconin iskana ilaaliyaan wixii udgoona ee ka soo uri karaya waa waxaan sax ahayn haddii arrimahaas yimaadaan oo ciday raacda aanay jirin ama waxyaabahaasi ka urayaan gurigeeda ha iska joogto inahaasaynu kusoo gaabin lahayn oo saacaddii naga dhammaatay guud ahaan kolkaynu soo ururino gesaskanoo la soxo waxay naga horeeya ama bishay naga horraysa qaalinimadeeda aynu dareenno iyo sida aynu bishaa dhexdeeda u noolaanayno iyo waxaynu ku camirayno intaasay kelmadeennu kusoo urursanay wixii sawaabahaynu sheegnay ilaahay xaggiisuu ka yimi wixii gafa waa shaydaanka ilaahay baanaynuga toobadkeenaynaa ilaahayna ka sheegaya ka loo sheegayaba ha inagu anfaco jazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu